waxaan aad ugu faraxsanahay maanta oo ramadaan dhowr beri loo soomayahay inuu noo soo booqasho lagu soo mareen ra-isul wasaare cumar cabdirashiid iyo waftigii la socday oo safar dibadda oga maqnaa xaqiiqa ahaana aan isleeyahay wixii aan kooda hadalay waa wax positive ummadda soomaaliyeedna daro saad ogtiin maalmaha waxaa jira cabashooyin iyo mano siyaasadeed oo media inta badan ka dhacayay ama xaaladii baarlamaanka ha noqoto ama cabashooyin la kala ha noqoto waxaan iska qaadanay ra-iisul wasaaraha in aan waxoogaa ay kalsooni daro badani soo baxdo dadkuna haddaan kalsooni jirin wax badan baa lumaya bal awalan wa qabla kula shay intaan wax kale la gaarin in la isku dayo in kalsoonidii la soo celiyo kalsoonidaas waxaan isla qaadanay oo nala qaatay ra-iisul wasaaruhu soo jeediyey soo maritaanka halkan inay ahayd inuu kalsooni abuuro tagitaankiisana ay noqotay in kalsooni la abuuro guddi dowladda federaalka oo soo magacaabay ra-iisul wasaaruhu iyo mid reer jubbalandna guddidaas in la isku dhafo oo iyagu bal ay fadhiistaan kulamo ay qabsadaan si kalsoonidii guud ahaan ay u soo celiyaan markaa ka bacdi wixii wiil iyo waalidkii ay kala mudnaayeen yaa la samayn karaa basho iyo cabasho iyo waxsheeg iyo wax kastoo qalad la isweydiin karo markaas la dhigi karaa laakiin in kalsoonii la soo celiyo faray isku taagtaag iyo qaylan aan waxtaraynin guddidaa isku dhafka aan la magacaabo oo ka kooban dowladda federaalka xukuumadeeda iyo maamulka jubbaland taasoo keenaya insha allahu inay si niyad samee ay ku waxaysanaan doonto waan ku faraxsan in aan wada hadalnay dowladda gobolka soo jeeda runtii cawasho dhowra annaguna haddii dowladda federaal ahaana maadaama waalidkan nahay waan qaadanay waxaan rajaynayaa in siduu madaxweynaha sheegay guddiyada soo caawina runtii soo dhiyay kalsoonida iyo xiriirkii wanaagsanaa kadib aan ugu gudubno wixii kale markaas cawashaha iyo jeeday qowadale runtii aad ku faraxsanahay inaan imaado magaalada tuma magaalo runtii runtii aad yani kusodhowey waan celinaya madaxweynaha madaxweynaha wasiirada jubbaland si sharafna kusodhowey waxaan rajaynayaa insha allah malaa soo socda inaan ku tallaabsanno tallaabo keeni karta kalsooni dalkanu soo noqdo mar kale in la wada hadlo waxyaaba badan suuga dalkagoboleeda dhina aan dhamaystirnaa dastuurka gobonaalka laga saaro haddii la yidhahdo sidii doorasho diisiga labada kun iyo lix iyo tobanka loo gaarsiin lahaana aan ka wada shaqeyno insha allah marka waxaan ku tallaabsanay siduu sheegayay inaan hadda tiimankii guddiyadii aan samayno oo wada fadhiisto lasoo ceshay xiriirkii arrintan caqabadahan hadda soo kordhay laga tallaabsado loo gudbo runtii inaan wada shaqeyno iyo in aan yani wixii kala turjiday iyo maalintii horeto aan ku heshiinayno inaan adrees garayno laakiin ay muhiim tahay dad aan isku kalsoonayn inaysan marna wax ka wada hadli karno